Taswiirta saddex iyo labaatanaad cisiyo xirtiisii waxay tageen magaalada layidhaahdo beersaada oo markii magaaladaasi ay gaadheen waxay u keeneen nin indhala dad fara badan ayaana ku soo ururay oo cise ninkii indhaal ahaa ayuu gacanta qabtay oo ka yaro fogeeyey magaaladii ama tuuladii oo meel markaasi aanay cidi joogin markii ay tegeen cise ayaa candhuuf ku tufay dhoobo markaas ayuu ishii ninkii kaga nabay oo cise ayaa gacantiisii inta ninka uu ka saaray ishii markii uu ka qaaday ayuu ku yidhi war wax miyaad aragta markaas ayuu ninkii ku yidhi haa oo waxaan arkaa oo dadka ay leegyihiin geedo oo mar labaad ayuu cise ninkii indhaha lahaa gacantiisii saaray kolkii gacantii uu ka qaaday ayuu yidhi wax miyaad aragta markaas ayuu ninkii wax walba arkay ninka indhahali aad ayuu u faraxsanaa inuu arko wax walba waayo intaa intii ka horraysay ninka waxau ku noolaa mugdi oo waxba ma arki karin saaxiibow waxaa jira dad fara badan oo aanan waxba arki karin oo indhala ah uma jeedo inay indhaha laayihiin laakiinse waxa ay laayihiin qalbiga oo ilaah ereygiisa ma maqlaan oo waxaa keenay indhala'aantuna waa waxaan u naqaanno dembiga oo haddii aanan markaasi qalbigeenna ciise ku haysan waxaannu nahay sida ninkii indhahala oo kale waayo ciise masiix waxa uu yidhi anigu waxaan ahay nalka ama iftiinka dunida waxaan filayaa saaxiib iminka inaad fahantay casharkeega inuu ciise yahay iftiinka dunida oo aad ciise qalbigaaga aad ku oggolaan doonta inuu soo galo oo aad markaasi wax arki doontid oo aad indhala'aanta ka bixi doontid